bismillaahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanadinasana waxaa ugu
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariik sheekh axmed iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawo ee ku baxay dagaal beeleedyo hor looga qaraxay deegaano ka tirsan dagaalka biicad ee gobolka shabeellaha hoose
gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlaya cabashooyinka maalmihii lasoo dhaafa ka soo yeerayay dadka shacabka ee laga saara dhulalka dowladda ay deganaayeen
madaxweyne xasan sheekh maxamuud dukolamo siyaasadeed abaa u dagaal ka wada magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug taliya sare ee dhinaca dimuqraadiyadda iyo xuquuqaadanaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisanaysa fadhigii saddexaad ee dhegeysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ciidanka kumaandooska danab iyo kuwa gogor oo howlgallo ka sameeyay deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka galgaduud
akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka swiden oo duulimaadka sirdoona ka samaysay meel ku dhex xuduudda dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waa qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka ah oo dhammaystiran aanu ku bilownay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha maamulka shiir shabeelle cali guudlaawey ayaa ku baxay dagaal beleedoo horleh oo ka qarxay deegaanka biicade ee gobolka shabeellaha dhexe wararka qaar ayaa sheegaya in mas-uuliyiintan ay ku baxeen kadib markii dagaal laba beelood ah wadadagaah xuduudaha labada gobol ay wada wadaagaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe halka ay ku dagaalameen inkastoo madaxweyne shariif sheekh axmed weliba madaxweyne cali guudlaawe saraakiil ka tirsan hirshabeelle ay dagaanadaasi ku baxeen saacadihii ugu dambeeyey si loo qaboojiyo dagaalka labadii dhinac ee walaalaha ku dagaalamaya degaano hoos yimaada degaanka biicade xuduud la leh gobolka hiiraan lamana oga sababaha dhabta ee ka dambeysa dagaalkan inkastoo dhowr mar ay halkaasi ay ku dagaalameen labadan beelood ee walaalaha oo lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhacay dagaalkan labadii dhinac ku dhex maray degaanadaasi madaxweyne madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed cali guudlaawe oo dhowaanahaba ku sugnaa degaanka burdireed oo iyaguna howlgal howlo u jooga dhinaca nabadeynta laba beelo oo walaalaha ku dagaalama degaano hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degaanada degmooyinka cadale iyo weliba sidoo kale raagaceele ayaa arrintoodu haatan ay meel fiican maraysa inkastoo ay hadda ay ku baxeen degaanadaasi si loo qaboojiyo in arrintaasi aysan mar dambe usoo dhaceen oo dagaalkan biyocadda ka bilowday waxaana ay sheegeen inay ku rajo weyn yihiin in lasoo gabagabayn doono dagaaladan dib uga soo cusboonaaday weliba qeybo ka mid ah xuduudaha gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe qudhiisa
gudoomiyaha gobol warkaas dib ayaan ugu soo laaban doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo siyaasadeed iyo abaabul dagaal ka wada magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug waryaga saleymaan cadaala ayaa warkan soo socda faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa halkaasi ka wada kulamo siyaasadeed iyo abaabul howlgal oo wejiga labaad ee dagaalmeesha dagaalka lagula jiro al-shabaab ku saabsan xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay madaxda sare ee maamulka galmudug taliyaha nabad sugidda mahad salaad oo horey uga sugnaa dhuusamareeb wasiiro xildhibaano heer federaal oo ku sugan magaalada dhuusamareeb madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda uu la kulmay kala hadlay intooda badan xaalada deegaanada galmudug gaar ahaan bilaabashada wejiga labaad ee howlgalka la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada ay ka joogaan galmudug sidaan xogta ku helnay xasan sheekh maxamuud ayaa xubnaha uu la kulmay u sheegay in ay ka go-an tahay in lasoo gabagabeeyo xoog xoogagka al-shabaab ee weli ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale kala dashanaya xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada howlgalka ku wajahan yahay bilaabashada wejiga labaad ee howlgalka la doonayo in al-shabaab looga saaro bariga galgaduud taliyaha ugu sareeya ciidanka qalabka sida ahna madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in dhuusamareeb uu joogi doono maalmo badan uuna halkaasi ka hogaamin doono howlgalka la doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada maamulkaasi galmudug
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka hadlay cabashooyina kasoo yeeray dadka shacabka ah ee laga saaray dhulalka dowladdu ay deganaayeen dadkan cabdisalaam juulle shaakir ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa wuxuu kaga warbixiyey arrimo ku aadan isiyaasadka iyo fulinta dhinaca dhulalka gudoomiye madaale ayaa si adag kaga hadlay dhulalka danta guud ee la degan yahay wuxuuna caddeeyey sababta ka dambeysay in dadkii deganaa laga saaro dhulalka kale ah kaasay itaaliya waxar cadde gubadley iyo agagaarka garoonka diwradaha gaar ahaan dhinaca buuluxuwe ee warshada isbuunyada gudoomiyaha ayaa sheegay in codsi ka yimid safaarado iyo hay-ado dowli ah ay keentay in dadkaasi dhulkii ay deganaayeen laga saaro codsiyadaas iyagoo fulinaya darteedna ee dadkaasi muddooyin u qabteen ee dhulkaasi kaga baxaan waxaan rabaa arrinta kaasa itaaliya saan la wada soconnaba kaasa itaaliya talyaaniga iskale can ayuuna ku yahay safaaradda talyaaniga warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii wasaaradda khaarijiya ay ku soo xirtana waa taas warqaddii gobolka banaadir uu ku xidhana waa kaa waxay soo martay dariiqii saxda ahaa ay ku codsanayaan safaaradda talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola banneeyo dhulkii aan la haynay oo kaasa itaaliya la dhihi jiray in aan uga furno adeegyo ummadda soomaaliyeed dhallaanka dhallinyarada soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu samaynay xirfado sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo banneeyo markay codsadeen annaga toosnama soo aadin wasaaradda arrimaha dibadday aadeen wasaaradda arrimaha dibaddaa warqad noo soo qortay warqaddii wasaaradda arrimaha dibadda iyo tii talyaanigaba waa kuwaasaa tii aan ku xidhanna waa taa oo aan leenahay ha la banneeyo marka kaasa itaaliyo shaksina ma lahayn cid gaaroo leedna ma jirin cid allay ciddii joogto ama deganeedna ama sharci dara ha ku deganaato ama sharci ha ku deganaato si ay ugu sheeganayaan qaarkoode sharci maba ku deganayne go-aan waxaa lagu gaaray in laga guuro marka arrinta gubadley iyo waxaana cadda ka taagan laftirkeeda ee dad badan ay qofba qoloba si u hadaaqayso qolo ay leedahay waa saxannahay dhulkayniyaa nagala qaatay sidaad baraa si qaldanaa noogala sharciyaystay waa noola soo celiyey qolo ay leeyihiin waa is waxaanu leenahay dukumenti aan haysannaa ha dacwo tagaano garsoorka ha aadaano ha ku qancaano ha ku kalsoonaadaano waxay ka helaan laakiin in bannaanka laga qaylay wax macnahay soo kordhinaya ma lah waxaa soo heray tan oo warshaddii isbuunyada oo muxuu ahaa niman odayaal ah oo macnaha muxuu aha xeyle cabdibariis iyo nin kaleo sidaa sidaa saalax lalahaa ay shalay iigu yimideen iyo xildhibaanna ka socdo iyo senatooro aa shalay ii yimiday runtii waxay yidhaahdeen waxaan ka soconnaa meeshaasi ballama iga qabsadeen waan qaabilay waana ku qanciyey dukumiintiga aniga aan qoray iskama qorina dukumiinti iiga yimiday safal efeshinka ama hay-adda duulista rayidka ah warqaday ii soo qortay ayaan ka jawaabay oo sheeganaysa elaboorka agtiisa in barakacayaashiisi deg barakacayaasha degan ay sababi karaan amni darro garoonka saamayso anoo ka jawaabayaan warqad qoray waxaan dhahaa dadkaa si nabada meelha lagu dejiyo ahna la kiciyo intaas un baan dhahnay laakiin dhulaa la dhiibo iyo dhulkiyaa la boobo iyo waana la dhaca iyo ilaa uu nin xildhibaanoo joogo hargeysa uu isoo wacay oon daraa shala subax aan wada hadlaynay oo runtii si fiican ayay u hadleen dadkaasi hadal asluubaysanayna ku hadleen laakiin qaar aan hadal asluubaysan ku hadlina iska jiro laakiin dheg shaq u sii mayno calaa kulli xaal dadkaas odayaashaana waa i yimaadeen shala galab waana qanciyey waana u jawaabay waan is aragnay warqadihii lay soo qoray oo aan ka jawaabayana waan tusay hortoodaana soo dhigay haddana waxaan dhahay shaqan waxaan u diray qolyihii dhulka iyo ayagaa isu diray marka calaa kulli xaal taas iidana waa sidaas cabdisalaam juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
saraya dhinaca dimuqraadiyadda iyo xuquuqaadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho magaalada muqdisho caasimad dalka ayaa maanta waxaa soo gaaray mid kamid a la taliyayaasha ugu muhiimsan ee madaxweynaha mareykanka jo baiden kaas oo si weyn lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha hadan cadde ninkan oo lagu magacaabo xamse warfa ah ayaa salkiisu soomaali yahay wuxuuna hore madaxweyne baiden ugu magacaabay in uu wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka mareykanka u noqdo la taliya sare dhinaca xuquuqaadanaha iyo sidoo kale arrimaha dimuqraadiyadda xamse ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka xubno kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda iyo maamulka gobolka banaadir intaa kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoon u mahadciyay dhammaan mas-uuliyiinta kusoo dhaweeyay magaalada muqdisho muqdisho magaalo aan runtii markii ugu dambeysay anigoo toban sano jira aan ka tegey muddo saddex sanana aan ka maqnaa Eh, waad qiyaasi kartaan dareenka aan maaragtay eh, iyo shucuurta aan u qabo inaan maanta soo noqdo oo aan maaragtay idinku soo salaamo halkan waxaan u mahad celinayaa eh, madaxda qaaliga ah en- en xildhibaanada sanatarada xukuumadda madaxda xukuumadda halkan joogta urur bulsheedka iyo en, cid kastoo maaragtay miisaanka iyo meeqaamka ay maanta halkan eh, ay ku joogto soo dhoweynta qiimaha badan eed igu soo dhoweyseen eh, magaalada xamar En waxaan sida wasiirad fardowsa en, oo maaragtay runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan eh, ka qaadatay soo dhoweynta iyo maaragtay en, ahna qof aanu tirsanno la- maraykanka iyo soomaaliyaba labada meel baanu ku tirsanno En, eh, farxad runtii gaara ii tahay waxaan rajeynayaa insha allah maalmaha soo socda inaynu xilli isku helno Eh, ujeeddada safarkaygu en, runtii waxaa weeyaan en, meel aan maaragtay runtii miisaankeeda ay igu weyn tahay muddo soddon sanana aan sha- jismi ahaan uga maqnaa laakiin aan eh, maskixiyan iyo dareen ahaan aan joogay Ah, maalin walba oo maaragtay aan soo kacana aan maaragtay niyadda ku hayo En, in aan maaragtay aan imaado si kastood eh, uga warhayso xaaladda waddankaaga hooyo Eh, marnaba lamid maaha markaad timaado En, aad la kulanto madaxda dowladda iyo madaxda bulshada En, shacabka iyo ehelka maaragtay meesha ku nool aad ka warqaadato xaaladaha jira En, dadkanaga qurbaha ku nool eh, gaar ahaan eh, ka mid ah xukuumadaha maaragtay meelahaanu joogno sida dowladda maraykanka En, waxaan aaminsannahay inayna saaran tahay mas-uuliyad dheeraad ah Ah, taasoo ku salaysan inaanu u nahay buundo ama bridge laba continent oo qaaradda maraykanka oon joogno iyo meesha maaragtay aanu ka soo askunnay ee asaaskanaga iyo salkanaga u ah En, xuquuqda iyo en, ilaalinta dadka soomaali iyo xuquuqda dadka muslimiinta oo ah waajibka koowaadena saaran En, marka runtii sabahan u yimid ayaa ah inaan eh, dareen shakhsiyadan ka qaato aan fahmo si ay igu sahlanaato shaqadayda en, ka dowlad ahaan iyo shaqadayda shakhsiyeedba ee bulsho En, marka waxaan runtii ugu faraxsanahay inaynu fursad isku heli doonno maalmaha soo socda En, xilli aad iyo aad u wanaagsan aynu qaadan doonno waxaan rajeynayaa inaynu aad u kala faa'iidno En, maaragtay aniguna meelihii aan ka yimid wixii en, xog iyo abdeyda aan idinla wadaago ta kasii muhiimsan inaan runtii xog muhiim ah
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisanaysa dhegeysiga dacwadii saddexaad ee loo haysto eedes- rag ka tirsan hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay maxkamadda gobolka banaadir waxaa ka socday dhegeysiga dacwad loo haysto saddex eedeysane ee lagu tuhumay lagu soo eedeeyey inay iyagu eeloonsadeen hanti fara badan oo kasoo xarootay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxaana sidoo kale ka mid ahaa mid u qaabishan wasaaradda maaliyadda dhinaca qasrajiga ee garoonka diyaaradaha eedan cadde weli dacwadan ayaa maalmihii lasoo dhaafeeyey dadku xeerbeegtiday weliba garyaqaanada u doodayay kuwa soo kusoo ogay dacwaddu isdhaafsanayeen eedeemaha loo haysto halka kuwo kalena ay soo gudbiyeen caddeemo ku saabsan saddexdan qo- eedeysane waxyaabihii lagu soo eedeeyey loona gudbiyey guddoonka maxkamadda gobolka banaadir xereeleynta ayaa sheegtay inay wadayaan arrinta ku saabsan ilaa ay kasoo xaqiijiyaan raggan lagu toosay inay lagu eedeeyey lacag inay loonsadeen maxkamadda gobolka banaadir ee usoo gudb- uu usoo gudbay xereelelaha guud ee weliba garyaqaanka guud ee dalka iyagoo lagu eedeeyey hanti fara badan inay ka loonsadeen hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaas islamarkaana aysan ku subin lacagtii loogu talagalay qasnada dhexe ee dowladda taas oo ah qasnada midaysan
tan oo raadiyo darisna magaalada muqdisho markan akhbaraadka dibadda sweden ayaa dulimaad sirdoon ka sameysay eh, meel ku dhow xuduudka russia mid ka mid ah diyaaradaha sirdoonka dalka sweden ayaa la sheegay inay dulimaad ku martay hawada finland gaar ahaan meel ku dhow xuduudka ay russia la wadaagaan diyaaradan sirdoonka sweden ayaa markii ugu horeysay sameysay dulimaad lagula socanayo dhaqaaqa militariga dowladda russia ee ku sugan meel aan ka fogeen xuduudka ay la wadaagto finland wargeyska kasoo baxay sweden ayaa qoray in diyaaradda sirdoonka sweden ay maalmihii lasoo dhaafay dul martay meel ku dhow xuduudka dalka russia dowladda finland ayaa bixisay fasaxa dulimaadka diyaaradda sirdoonka ee sweden ee ka sameysay hawadooda si ay xogo uga soo ururiyaan dhaqaaqyada ay wadaan militariga dowladda ruushka ee ku sugan xuduudka labada dal dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan militariga swedishka oo la hadlay wargeyska ayaa sheegay inuusan duurimaad sirdoon oo noocan ah aan horey u dhicin waxa uu intaa ku daray in uu xaqiiqdii arkay in sweden ay awoodi karto inay sameyso duulimaadyo sirdoon ah oo lagula soconayo waxyaabaha ay raashiyaanka ay sameeyaan sarkaalkaasi ayaa waxa uu sidoo kale xusay inay aada u wanaagsan tahay howlgallada duulimaadyada sirdoonka ah ee laga sameynayo gudaha xuduudka dalka finland si loo xooraansado dhaqaaqyada ay wadaan ciidamada militariga ee dagaalka xoogan kula jira dowladda dalka ukraine guud ahaan warkii duur dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha dalsare muqdisho waa dheginta
wararka aad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahel yaabaa talalhel